zabuurada iyo cutubka boqol iyo shan iyo labaatanaad kuwa rabbiga isku halleeyaa waa sida buur siyon oo aan la dhaqaajin karin laakiinse weligeedba sii jirta sida buuru yeruusaalem ugu wareegsan yihiin ayuu rabbigu dadkiisa ugu wareegsan yahay hadda intii ka bilaabata iyo tan iyo weligeedba waayo hawsha xumaantu ku dhici mayso qaybta kuwa xaqaa si aan kuwa xaqaw gacmahooda xumaan ugu soo fidin rabbi ow kuwa wanaagsan wanaagu same iyo weliba kuwa qalbigoodu quman yahay laakiinse kuwa geesta ugu leexda jidadkooda qalluucan rabbigu wuxuu iyaga la kaxayn doonaa xumaanfalayaasha reer binu israa'iil korkooda nabad waato